yani xaaladda wixii lasoo maray meesha la joogo iyo meesha laga aadi doono waxaan marka horeba fursadda inaan uga faa'idaysto ummadda soomaaliyeed inaan ugu baaqo runtii in ummadda walaalahooda ee awaaraha ku habsadeen in si dhaqsaa loo soo gargaaro annaga xukuumad ahaan maalin loo weyto dhaqaalo wixii la hayay iyo lacago wixii la hayay oo dhan waxaan ugu deeqnay awaaraha in walaa wasiirada khabiistii hore shir aan la yeelanay waxaan runtii wixii la hayay oo lacaga hadda yani ku jiray accountka dowladda waxaana u wareejinay in lagu deeqo oo runtii gacan lagu siiyo awaaraha biyo ceelal wax allaa wixii loo samayn karo dadkaas masaakiinta ee soomaaliyeed gobollada ay ku habsadeen marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan fursadda uga faa'idaysto aan ugu baaqo in dowlad iyo gudaha dadka jooga gacan la siiyo sidii awaarahaas yani gacan looga geysan lahaa ummaddaasna loogu gargaari lahaa qodobka labaad aan raba inaan ka hadlo wuxuu ah wixii lasoo maray iyo meesha aan aan taagannahay runtii laba sano ka hor xukuumaddan aan hadda wasaaraha u ahay markay timid waxaan imaanay iyadoo runtii gaabis ay ku jiraan howlihii dowladnimo ee markaas loo idmaday hadafkii labada kun iyo lix iyo tobanka ayadoo taasi ay keentay isqaqabsi siyaasadeed ee hadeereeyey dalka laba ra-isul wasaare oo markaas yani iga horreeyey ee saas ku tegey waxa ugu horreeyey aan runtii na horyaalla waxay ahaayeen laba arrimood in aan dalka gaarsiino doorasho oo aan runtii labada kun iyo lix iyo tobanka sida loo gudbi lahaa falankeeda galno iyo dee waxay caadada noo ahayd ee facaa iska dheega ahayd inaan galno annagoo runtii wadanaynayna dalka ayaan si ku talagalah waxaan u qaadanay inaan xasanoon siyaasadeed kusoo dawaalno oo dowladda isqaqabsiga iyo wixii jiray aan ka reebno dalkana aan gaarsiino doorasho saddexdii arrimood ee ugu waaweynaa ee ahaa in la dhammaystiro dowlgoboleedna waan ku tallaabsanay labadii harsaneyd ee ahayd galmudug iyo hirshabeelle xukuumaddan ayaa hirgelisa marka maantana waa mahad ilaahay inay shaqaynayaan dhisan yihiin kuwii hore u dhisnaana sidii ay u taabageli lahaayeen oo runtii ay u noqon lahaayeen dowlgoboleedyo u awooda inay sameeyaan gargaar iyo adeega bulsho dadkooda waxaan sameynay wax allaa wixii iyaga lagu kaabi lahaa ee ka dhigi lahaa dowlad goboleedyo taagan waxa labaad oo runtii aan annaga u kuwargelna waxay ahayd sidii dastuurka loo dejin lahaa ee loo gaarsiin lahaa dib u eegistii dastuurka loo dhammaystirin lahaa guddigii oo markaas la sameeyey ayaan imaanay guddiga waxaan isku dayna inaan howlgelino waxaan kaloo howlgelinay guddigii baarlamaanka ee isagana dastuurka ee dib u eegistiisa qaabilsanaa iyo wasaaradda dastuurka aan sameynay inay wada shaqeeyaan si buuxda wada shaqeeyaan lasoo gaarsiiyo dastuurka kan meel dadku ay abti haddii aan la qaadi karinna wax allaa wixii kaleeto markaas ummadda soomaliyeed ay garatay in dastuurkaas lagu sii dhaqmo lagu dhaqmo arrinta kaleeto runtii annaga xoogga aan saarnay ee labadii kun iyo lix iyo tobankii badankeeda qaadatay waxay ahayd si wax doorasho sidii doorasho uga dheclay dalka waa ogsoontihiin hadafku wuxuu ahaa hal qof hal cod inay doorashooyinka noqdaan ma noqon sababto a laba sano ayadoo jirta ka dhimantaan imid laba sano gudaheedana laguma qaban karin hal qof hal cod waxaan ku dadaalnay hay-adihii waxaan daadahin lahaa ee ahayd hay-adda madaxa banaan ee doorashooyinka iyo guddiga xuduudiyada iyo muxuu ahaa federalismka in labadaas aan sameyno markaan sameynay dee wakhti badan ee hadda ayagana u googola xaaraan ma aysan jirin markii intaasay sameynay waxaan waddanka gelinay talo sidii looga gudbi lahaa maadaama aan hal qof hal cod aysan suuroobi karin bishii julaay labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaan barlamaanka hortegay anagoo ka codsaday inaysan suuroobi karin dalkana aan gelinayno wadatashi si dadku ay isugu raacaan meel habkii looga gudbi lahaa runtii wadatashigaas waxaa ku jirta xasiloonida dalka sideedana dowladnimada waxyaabaha muhiimka u ah soomaali waxaa weeye in talada la wadaago dowladnimada wadaag tahay wadadhis lagu dhiso dalka kan tale kadib waa ogsoontihiin in lagu gaaray in kooyi konton qofood ay soo doortaan xildhibaan kasta laga tago odayaashii wax qorayay wax u dhexeeya doorashona ah inay ku soo baxaan xildhibaanada barlamaanka mahad ilaahay weeye maanta waxaan haysanaa barlamaankii buuxa waxaan kasoo gudubnay waqti adag runtii waxaan u mahad celinayaa xukuumaddii iyo wasiiradii dowlad goboleedyada madaxdoodii kulli intii kasoo shaqaysay ee qayb ka qaadatay in maanta meesha la taageen lasoo gaaro maanta dalka wuxuu soo gaaray meel runtii aan isleeyahay oo uga bixi karaa wax allaa wixii uu soo maray muddooyinkii hore waxaa muhiima meesha aan hadda ka aadayn iyo yaa daadahayn doona waa muhiim in runtii waxyaabaha mar kasta dhirka sano noqonaya wuxuu ahaa hoggaan afarta sano loogu talagalay inuu hayo aangaarsiin hadafkii markii hore tooyda angaarsiinaya qaybna ay ka ahayd mar kasta xasiloonida ri siyaasadeed iyo isqaqabsi siyaasadeed in ay dalka ugu dhaqaaqi waayey waxyaabihii loogu talagalay in afar sano loogu qabto waxaan rajaynaynaa haddii layaa afar sano soo socota in dalka kan wuxuu u baahan yahay xasilooni looga gudbo ciidan qaran lagu dhiso dalka hay-adihiisa iyo heekalka dowladnimid lagu soo celiyo federal systemka aan haysano laga dhigo mid lagu kalsoonaan karo in dhaqaalaha dalka u noqdo dhaqaalo kaabi kara ku filan ciidankiisa iyo dadkiisa ummadda soomaaliyeed oo abuuri kara dhallinyarada dhaqaale ee shaqo rajo dalka kan ay ka dhex arkaan ummaddan hadda annaga dhalinyaro badan haysanaa dhalinyaradaas waxaa weye sidoodaba in mustaqbalkooda ay ka dhex arkaan dalkooda taasna waxaa keenaysa in laga shaqeeya dhaqaalaha la gaarsiiyana meel dadku uu ku kalsoonaan karo inays dalkooda ka shaqaysan karaan tan ugu dambaysa waxaa weye kaabayaasha dalka ee ayagu keena runtii dhaqaalaha kaabayaashaas ee elboorada iyo jidadka runtii dalka kan labaatan iyo ogeysan aan hadda kadib markii dowladda burburtay waxaa moodaa adduunkii kaleeto dhan in isku xirxiray ayada laakiin gaar loo dhaafay waxaan u baahanahay jidad elbooro adduunka nagu xira dowladaha kaleeto nagu xira soomaalidu sideeda dad u dhasho ay ganacsato runtii waxaan is leeyahay hadday helaan kaabayaashaas iyo fursadahaas ayaa quflaanaya dhaqaalaha dalka midda kaleo haddaas waxa weeye soomaali oogsantihiin wax halkan gaarsiiyey oo markii hore dhibka keenay qabyaalad iyo runtii waxay ahayeen kooxaysi alxamdulilah maanta waa kasoo gudubnay waxaa loo bahan yahay horta dib heysiin dhamaystiran dalka inuu helo haddii la yidhahdo waan rajaynaynaa haddii ilaahay nagu guuleeyay inaan dalkaan kusoo rogno dib heysiin keena kalsoonida dadka soo cesha dhexdooda iyo inay ku kalsoonaadaan dowladnimadooda midda hadda xasan ee meesha aan ka aadayno runtii maanta waqti xasaasi aan ku jirnaa doorasho ayaa lagu jiraa barnaamijka soomaaliyeed oo barnaamij soomaaliyeed xora waxaan rajaynaynaa inay ka madax banaanaadaan wax allaa wixii faragelin dowladahan shisheeye ama dowladaha dariska ahi inaysan barnaamijku u go-aamiyo annaga weligan qof dowlad noo dhiso ma leh haddana looma dhisaay haddii la ummadda soomaaliyed ayadaa dhisanaysa waxaana doonaynaa inaan noqonno kuwii aayahooda ka taliya waxaa jirta hadda culeysyo iyo faragelin runtii ka imaanaya dowladaha dariska qaarkood marka waxaan rabnaa runtii ayagana inay naga dhexayso qadarin iyo ixtiraam inaan isqadarino is-ixtiraamno soomaalina ay u madax banaanaato aayaheel waan aaminsanahay barnaamijka soomaaliyeed inuu taas isagoo u madax banaanaya inuu soo dhiso dowladda markaasi u arkaan iyo dadka u arkaan inay dalka kan daadahin karaan arrintan yacni soomaaliya oo run weli amnigeeda ayaa gacan laga siiyaa amason inay joogta waan rajaynaya insha allah dhaqso inaan uga baxno ciidan qalan aan dhisano oo runtii annaga aan ku filano amnigeena laakiin sideedaba amniga gacantana laka siinaya in lakaga faa'iidaysto oo ajandooyin siyaasadeed iyo musharaxa gaarah yacni la saaro culays dowlad goboleedyada inay u yacni dheelitiraan siyaasadda musharax gaara runtii waxay tahay arrin aan ficnayn waxaan ka codsanayaa in dowladahan dariska ay faraha kala baxaan ay noqdaan dad qadarin iyo ixtiraam naga dhexayso sovereignty ayaa dal kasta leeyahay innaguna waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaah yiraado inaan aayahayna ka tashano runtii anoona hadda rabin inaan si gaara hadda aan wax u galo laakiin waxaa jirtay siyaasad iyo yacni hiilin iyo musharax gaara la leeyahay hadalsi iyo siyaasadda taasna runtii uma ficna dalka soomaliya iyo ummadda soomaaliyed ummadda soomaaliyed waa ummad xora waxaa loo baahanya inay aayahda ayada ka tashato horta annaga maanta hay-adihii dooran lahaa hogaamiyaha soo socda ama madaxweynaha soo socda waa leenahay waana noo dhisan yihiin wixii dhexdeenna ah qof waa laga yaabaa in mas-uuliyadda uu hayo uu inta ka tago qof jeclaysi galo iyo qof uu maaragtay laakiin hay-adahaasa jooga oo xaqamaynaya runtii haddii qof uu hadda ku talax tago mas-uuliyaddiisa annaga waxay la tahay dhexdeena inaan isxakameyn karno waxna ka qaban karno qofkii isagoo mas-uul ah haddii loo baahanya inu lixaad noqdo xoogaa loo arko inuu dhinac xaglanayo waa inuu mas-uuliyadda wareejiyaa ku wareejiyaa dad markaas dhexdhexaad noqon kara laakiin tan kaleeto banaanka ah iyo inaan kaga faaidaysto adigu xaaladda amni aan ku jirno ana waxay latahay taasaa khatar ah runtii horta arrimaha dhaqaalaha ee dalka ku sugan yahay iyo shaqaalaha lacagahooda waa run waxa weeye arrimo wasaaradda maaliyaddana runtii waxaan xoo ka saarnay in wax allaa wixii harsan ah hadda waxaan umalaynaya lacagaha waxay marayaan ilaa iyo agost bisha agost ayaa la bixiyey waa rajaynaynaa hadda saddex bilood afar bilood ka hartay in maarata dhaqaalaha dalka hoos udhac ku yimid ayaa horta keena mushaaraadka inay xoogaa ka gaabeen oo waxyaabahan u leeyahay in la saaro way ahamiyad sidii lagu dhisi lahaa dhaqaalaha dalka si yacni inuu ku filan dhaqaalaha keliya maaha shaqaalaha iyo ciidanka inuu waxaweye rajo abuuro dhalinyarada soomaaliyed ka dhex tuso mustaqbalkooda dalka gudihiisa